صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وآخر كسورة الشعراء آيات بلاب وقلي أفري لبات إلهي أوحو هلك هرك صحص القرآن الكريم كائنا شياطين سودة جنين آلي أودي كرينا شيطانك رسوشة كماك دوالو حلكما سودة جنين لكن عدة وحكيانه ee warka ka qaadatay ilaahay waa soo tilmaamay inuu yahay kuwa been abuuradka badan ee dembiilayaasha haddii ay yidhaahdeen waa shicirna ilaahay baa waxa uhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah wamana habboona nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu shaacir noqdo si aan hadalkoodaasi u rumoobin shicirna mabaanaan barin nebiga dabeetana shucarada iyo dabeecadda iyo dareenkooda ilahay uu ka warramay halka marka dabeecadda qur-aanka iyo dabeecadda shicirka inay aada u kala tegsan yihiin ayaynu naska ka faa'iidaysanayna oo marka u horeysa shucarada waxaa la yaqaanaa goorta gabi ayaa sida qaalibka ah waxaa jira caatifad mid farxadeed mid cabsi mid cadho cawaatifkaasaa inta badan ka keena qur-aankana caatifadaasi waa ka marhanta ilaahay boqorka ahaa in caatifadii qabanayn baa keenay dabeecadda shicirka waxaa lagu yaqaanaa inaan ahayn mid si qura kusii socota ama shaacirku hadduu wax maanta ka gabiyo sidii kuma daysto laakiin kam wa kam intaynu aragnay intuu imika gabiyo oo waxamaano u cirkaa geeyo inuu haddana aroorta kala wareejiyo oo la arkay isagoo wixii caaiya oo ceebaynaya oo kii ka gabiyey baan ahayn qur-aanka kaliimkii laakiin saa maaha waa manhaj toosan oon isbedbedelayn calaa mari alcusuuri waadduhuur iyadoo wakhtigu isbedelaya iyo zamanku ilaahay baa waxau ihi washucaraau nimanka gabya yatabicuhum waxa raaca alqaawuun kuwa ambaday ee hallowsan alam tara miyaanad arkaynin annahum kuwa shucaradii fii kulli waadin doox kasta oo dooxyada hadalka ka mid a ayay yahiimuuna ku dawaqsan inay ku jaawareersanyihin wa annahum kuwa gabyaa yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynayn ayay ku faanaan ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat dadka alla rumeeye camalka saalixa ah sameeyey ee shucarada ah mooyaane wadakaruu llaha kahiiran ilaahayna in badan xusay waintasharuu ku aargoostee ku dagaalamay shicirka min bacdi maa dulimuu intii lagu xadgudbay kadib wasayaclamu way garan doonaan aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey aya munqalabin meesha ay yanqalibuuna u gadoomi doonaan ama gadoonka ay gadoomi doonaan mid sharle iyo mid khayrle kuu noqon doono way garan doonaan waa ku sharleh marka shucaradii laba qaybood ba halkan ilaahay u qaybiyey qolo saddexda aayadood hore ku tilmaamadoo saddex tilmaamood bay yeesheen marka u horeeya waxa taageerayayaal iyo jiibiyayaal u ah shucarada liita ee aan wanaagsanayn tilmaantooda hore waxa weeye yatabicuhum alghaawuun dadka had iyo jeer ambanaya ama jaha wareersan ama qiyamkoodu leexsan yahay baa raaca oo xidiga iyaguna oo xidiga yihiin dadkan fanaaniinta ah iyo kuwan ciyaaro iyo kuwan gabyo iyo maansayahanka iyo noocan la idhaahdo waxaa xidiga ka dhigta iyo namaadij oo example u yihiin dadka alghaawuun ambaday baynamaa alculamaa yatabicuhum almuhtaduun dadka laakiin caatifada dadka wacdi iyo diin ku kicinaya ku dareen gelinaya dadka hanuunsan ay raacaan taasi waa mid midda labaad ee ceeb leeyihiin waxa weeye dee markaa waxa taa hore meesha ku hadhay nebi maxamed cidda calayhi salaatu wasalaam ma raacin dad hanu hallowsaniya dad hanuunsan baa raaca sifada labaad waxa weeye waxa ay ku wareersan yihiin baa ilaha ui fii kulli waadin doox kasta oo siduu dhulkaasi dooxyo u leey bu hadalkuna dooxyo u leey xataa maansada la tiriyo laftigeeda ayaa mid ayaa kala duduwan mid gabay iyo mid heesah iyo mid buraanbura iyo mid geeraar iyo waa awdiya min alkalaam dooxyo hadalka awdi hadalka laftiisi ayaa habka ay u tibaaxayaan ama ay u cabirayaan ayaa dooxyo kala leh mar qof bay kor u dhigayaan mar hoos u dhigayaan mid bay yaraynayaan mid bay weyneynayaan mid bay ammaanayaan mid bay ceebaynayaan waa awdiya qaybo kala duwan weeyo hadalka uu leeyahy midka saddexaad alla uu ku dhaliilaya waxa weeye wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynayn bay yidhaahdaan waa adiga arkayo had iyo jeer qofka shaacirka ah wuxuu isku dayaa dadka isagoo inuu ka dhaadhiciyo wax doonaya inuu araar badan sameeyo araartooda iyo goolaaftanka hore ka horeeya shicirka dee wuxuu isaga badan yahay munaawaraad beena ayuu isaga badan yahay markaa sida roobka walba sidaa soo noqda ama codkaygoo sida madaafiicda u dhacaya meeshaas sidaasaa lagu arki jiray wax noocaasahoo badan oo aanu ahaynba hebelkani ayuu soo alaaranaya oo markaasaa dabeedna waxaanu ahayn uu isku sheegaya marka sifooyinkaasay leeyihin tilmaamahaana ma laha nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam idan markaa shicirka baalka la idhaahdo qoladaa ilaahay uu ku eedeeyey qolada dambena sifooyinkan uu siiyey taarikhdu siday xusayso ama siiraduba asxaabtii gebyi jiray kacbu bnu malik cabdillaahi bnu rawaxa raggaasi ay ka mid ahaayeen xasaan binu thaabit markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aayaadkaa hore ay kusoo degeen way u yimaadeeno waxay dhahan dee shucaradii lacay annaguna shicir layaal baanu ahay kolkaa nabiga aayaadkana lagu soo dejiyey ila aladiina aamanuu antum waa idinka buu markaa nebigu ui wacaamiluu saalixaati camalka fiican sameeyey waa idinka wadakaruu llaha kaiira waintasaruu min bacdi maa ulimuu waa idinka buu markaa nebigu ku hambaliyay caleyhi salaatu wasalaam isagoo ku fasiraya waa dad iimaan iyo camal fiican sameeyo ilaahay ku xusaya gabaygooda waa tawxiid iyo wacyigelin iyo akhlaaq fiican intisaarkuna waxa weeyaan cadowga iskaga dhiciyaan marka sidaasunbuu gabaygii u noqdo hadalkaoo kale hadalku hadduu mid xun iyo mid san leeyahay isaguna waa labadaasoo kale un nin shaaciradaa waxa uu ka gabyayey kolba shayga sida loo dhigo inuu yahay dabeedna waxa uu lahaa taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuhu wain tacib qulta daa qayu zanaaniiri madxan wadamman wamaa jaawasta wasfahumaa sixru lbayaani yurida almaaa kanuuri masel malabka shinnida haddii aada sifaynaysa buud markaad ammaanayso waxaad odhanaysaa waa malabkii fiicnaa ee shinnida laakiin haddaad eedaynayso waa duqsigaahun qaacadiisii aada odhan labadubana waa tilmaan aada ka bixisay uun oo dee afkeedunbuu kanina ka imanaya sidaa darteed waxaa waxaan soo dhigayo sidan u kala bedelaya buui sixrulbayaan aftahanimada qofku waxaan ka sheegaya ayuu marna ku eedaynaya marna ku ammaanaya marka shaacirkii marna wax wanaagsan buu sheegaya marna wax xun labadaaba waxay naga filan marka kuwan sifada wanaagsan leh ee aayadda u dambaysa suuradda ay sheegtay nusuustooda ammaanaysa aayaddana u horeysa waxaa ka mid a xadiidku nebiguna calayhi salaatu wasalaam ina almujaahida ina almu'mina yujaahidu bisayfihi wa bilisaanihi qofka mu'minka ahi carabkiisana wuu ku dagaalamaya hubkiisana wuu ku dagaalamaya waanu sii dhaartay markaa nebigu waxa uu ihi hubka lagu ganaya waxa kaga culusba dadka gaalada ee la weerarayo gabayga iyo iclaamka iyo warbaahinta iyo waxsheega xasaan binu thaabit ayaa waxa uu lahaa weerar oo gabay ku weerar buu nebigu ku yidhi ilaahay uu ku xooji malakul jibriil ayaa uu ugu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo erey bixinta iyo habku hadalku isu qabanayu ka saacidaya gabayna dee xasana ninkii aada u gabi ogaabu ahaa markuu nebigu ka yaabay calayhi salaatu wasalaam quraysh siduu wax uga sheegay waa kii lahaa bal abuubakar u tago isagaa nasabka quraysheed aada u kala yaqaanee kuwan abtirsiimada ku leeyahay iyo kuwa kale si aanad isu wada raacin bal hadda waxa kaaga sheeg sheego isaguna uu lahaa xabadda qoosh xabadda tinta ah sida qooshka looga siibo ayaan kaaga dhex siibi doonaa buuli anigoo iyaga caayo wax ka sheegay mar kale nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam ina min ashicri laxikma wa ina min albayaani la sixra shicirkii xikmad baa ka mid a aftahanimadiina qayb qofka kala wareejiso oo sixra ayaa ka mid oo jirta shicirka wanaagsan adiladaasaa muujinaya ee tawxiidka ee ammaanta ah ee wacyigelinta ah akhlaaqda fiican dadku ku gubaabinaya shicirka xun markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa inkastoo xadiidka culimada qaarkood ay darajadiisa tilmaamaan inaanu aada u qawi ahayn lian yamtalia jawfu axadikum qayxan khayrun lahu min an yamtalia shicra mid idinkaydin ka mida calooshiisa inay madaxi dhaamiso ayaa u dhaanta inuu gabay buuxiyo gabayga noocan arsaaqada lagu raadinayo ee qofku siduu u wada la odhanayo hebel waa afmishaare inooga dhiiba inaga aamusiiya noocay afkumaalka u bixiyeen weeye dadku waa ka aayaddani ay eedeynaysa markaa wax ka sheegayso marka cumuuman saasaa loo kala qaadaya waxaana muhiima qofku hadduu gabay tirinayo in uu noqdo kaa aan dee dhaxalgalka noqonaya ee fiican ee diin iyo dunyaba wax ka taraya dadna ururinaya ee aanu noqon mid gabadh lagu caayayo ama lagu ammaanayo ama qabaa'ilka lagu caayayo dadka lagu kala kaxaynayo naxli lagu abuurayo ka noocaasi miduu qofku intuu dhintay kadib ka murugoodaabuu noqonaya ila ilaahay baa waxau ihi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku wixii horu marsadeenna waa la qoraya raadkoodana waa la qoraya raadka wixii laga duubay iyo wixii uu qoray intuba qofka waa raadkiisii wey bal markaa dadka gabyaha iska fiirsadeen waxa afkooda ka soo baxaya abubakr sidiiq radia allaahu canhu markii uu dardaarmayey ayaa uu ihi waktigan isagaan dardaarmayaa waa waktigii gaalku alle uu rumayn jiray beenaaluhuna uu run sheegi jiray waxaan idiin sheegayaa inaan khilaafadii ku wareejiyey cumar bnu khadaab hadduu cadaalad sameeyo waan sidaan filayey hadduu jawr sameeyana dee anigu qeybka waxba kamaan ogeyn wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun aayaddaasuu markaa dardaaranka kusoo gebagabeeyey qofka daalimka ahi waxa uu halka uu gadoonkiisu noqon doono meel khayrle iyo meel sharle wuu garan doonaa marka cidda dulmiga samaysay waxaa ka mid a dadka shicirkooda ku xadgudbay bismi illaahi araxmaani iraxiim suuraddan suuratu naml iyaduna waa suuraddii toddobiyo labaatanaad saddex iyo sagaashan aayadood weeye sidaa ay isugu xigaan saddexdan suuradood suurat shucaraa naml qasas ayay nusuulkooduna u ahaa oo ay isugu xigeen xagga soo degitaankana waxyaabaha ka warramaysa suuraddu waxaynu ku arki doonaa qur-aan kariimka iyo qiimaha uu leeyahy ummadda ka sakow iyadoo dhowr qiso oo ambiyadu ay leeyihiin soo bandhigi doonta iyadoo tilmaami doonta awoodda wanaagsan ee siday xaqa ugu adeegto haddaynu soo aragnay awooddii xumayda fircoon iyo mujrimiintu ay lahaayeen siday waxu ifsaadinaysa bal eeg hadda awoodda fiican ee cadaaladda ku salaysani siday ugu adeegto dal iyo diin iyo dadba oo ay ka faaidaysanayaan ilaa xayawaanku cadaaladda iyo macaanka ay leedahay xataa alxayawaanaat ayaa ka faaidaysanaya marka qisadu qiyaadada wanaagsan iyo hogaaminta saalixa ilaahay uu raalliga ka yahay ayay tusaale u tahay iyadoo awoodda dadka caalamka la siinayo ee hogaaminta la xidhiidha macnaha dadkan uu hogaaminaya tamkiinta la siinayo lagu tilmaamay ta laba qaybood tamkiin alistidraaj wa tamkiin alridaa awoodoo dadka qaarkood loo suurogeliyo iyo cududa milatariya mid cilmiba oo mid lagu sii lugoynaya waatay gaaladu maanta hayaan ay ku kibrayaana waxaanay ahayn isu qaateen awoodda ilaahay uu dadka saalixiinta awliyadiisa gacanta u geliyana yusamaa tamkiin alridaa waa awood ilaahay uu ka raali yahay marka tan waxay tusaale u tahay tii ilahay uu raaliga ka ah bismi illaahi araxmaani iraxiim daasiin tilka tan soo socota aayaatu lqur'aani qur-aanka aayadihiisii weeye wa kitaabin mubiinin kitaab aada u iftiimaya w wax walbana iftiiminaya hudan hanuun buu qur-aanku yahay wa bushraa lilmu'miniin dadka la rumeeyeyna wuu bushaaraynaya iyagaana ku hanuunaya aladiina waa kuwii mu'miniintu yuqiimuuna asalaata salaaday oogayaanay si fiican u tukadaan wayuutuuna azakaata zakadana way dhiibayaanoo way bixinayaan wahum bilaakhirati hum yuuqinuun aakhirana waa ku kalsoon yihiin kama warwarsana mana qawadsana ina aladiina laa yu'minuuna kuwaan rumaynaynin bilaakhirati kuwaan aakhiro rumaysnayn zayanaa lahum acmaalahum baanu u qurxinay fahum yacmahuun waa damba way dhalaayihin camalka xunun baa la sii wanaagsanoo ay kusii jahaysan yihiinoo aanay ka tanaasulayn kana soo noqonaynin ulaaika buu ilaahay yihi kuwaasi aladiina kuwii weeye lahum uu u sugnaaday suu'u lcadaab cadaabka u xun oo a dabcanka u adag wahum fi laakhirati hum lakhsaruun aakhirana iyagaa guuldarro badan khaasir akhsar alakhsaruun waa kuwa guuldarrada badan weeye alaxday ka jabeen wax dambe oo rajaana lagama qabo wa innaka adigu nebi maxamedow latulaqa alqur'aana qur-aanka waxaa lagaala kulminayaa min ladun xakiimin caliim ilaah xikmad iyo cilmi badan xaggiibaa qur-aanka la kulmaysa oo ilaahay baa kugu soo dejinaya qur-aanka markaasaa dabeetana ilaahay uu tilmaamay nebi maxamed sidan ilaahay ugu soo dejiyey waa siduu nebi muuseba ugu soo dejiyey uun dabeetana qisadii nebi muuse iyo halkii ilaahay uu kula hadlay iyo habku u siiyey waxyiga ayaa ilaahay u xuso waxau ihi id waqti xus nebi maxamedow qaala muusa liahli nebi muuse xaaskiisii ku yidhi ina shucaybu sii waday innii aanastu naaran iftiin baan dareemay saatiikum minhaa waxaan idinka keeni bikhabarin war oo waddadii ina tusiya iyo meeshaynuu soconnay aw aatiikum bishihaab ama waxaan idinka keeni doonaa qori huraya xulad qabasin maqbuus lasoo qaado qori holcaya oo qabas qabasku waa kaa lasoo qaadanayo qori holcaya oo huraya oo xulaba oo aynu soo qaadano lacallakum tasdaluun si aa u dugsataan tasdaluuna intoo shidataan si uu dugsi idinku noqdo ilaa waa ardu shaam baa la maraya waa qabul wuu tegay goobtii doorusiina falamaa jaa'ahaa kolkii uu halkii yimid dabka nuudiya waa loo dhawaaqay ilaahay baa u dhawaaqay ambuurika waxaa loo lagu barakeeya baa layidhi ambuurika waa la barakeeya man fi nnaari waman xawlaha cidda ku sugan dabka iyo hareerihiisa dabkaasi dabcan nuurkii ilaahay buu ahaa oo u arkay marka halkaa waxaad kula kulantay ilaahay iyo nuurkiisii man fi nnaari waman xawlaha aimada qaarkoodna malaa'igtii ku fasiraan ilaahay malaa'igtiisii nuurkiisii ayaad halkaa kula kulantay arrinkiina wuu dhaafayba dab iyo wixii uu filayay haddii uu markaa dugsi eegayey dugsi macnawiya buu helay haddii uu hanuun doonayeyna hanuunkii macnawiga ahaa buu helay labada dhanba wixii uu filaya wax kasii cajab badan buu helay wax maadii uu doonayay laakiin macnawiyaad qaaliya oo cajiiba iyo micraajkii rabbi buu helay wa subxaana allahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa xumaan ka hufan caalamiinta oo dhan iska leh iyo in sifooyinkiisu ay yeeshaan kuwa makhluuq oo kale waa ka durugsan yihin yaa muusa baa ilahay ui muusow inahu arrinku waxa weeye ana allahu alcasiizu alxakiim ilaahay baa isu sheegay ilaahay iyo nuurkiisibaa halkan kula kalantee cidda kula hadlaysa waa ana allahu alcasiizu alxakiim ilaahay xikmadda iyo awooddaba badnaa ayaa kula hadlayabaa ilahay waa la tababarayaa marka waana la diyaarinaya waa alqi casaaka ushaadana tuur oo dhulka u tuur baa layidhi wuu tuuray falamaa ra'ahaa kolkii uu arkay tahtazu iyadoo sidaa u boodaysa kaannahaa jaanun maska kiisa fududna weeg jaanku waa maska kiisa fudud oo waa wen yahay laakiin wuu dheeraynaya sida kobraha oo kale wallaa markaasuu jeedsaday mudbiran isagoo sii rooraya oo walam yucaaqib mana soo laaban waa cabsaday dee mas weyn oo iminka kugu soo haraaciyo dee xaggaaga usoo gabaara gurdeeyey maxaad samayn lahayd uu ka dhaqaajiyey waa cabsidii dabiiciga ahayd ee qofka bani aadamkii iska lahaa yaa muusa baa ilahay laa takafa cabsani inii aniga laa yakhaafu ladaya almursaluun agtayda rasushu ma cabsadaan kol hadduu rasuul agtayda jooga ma cabsadee macnaha marxaladan oo kale kol haddaad ilaahay boqorkaa isu kaasheego halkan taagan tahay inaad arrimahan ka cararta maahee damaanad ilaahay baad haysataa cararin rusushu dabcan way cabsadaan oo cabsi dabiici way jirtaa laakiin goobtan oo kale dee kalsooni qabo ha dhaqaajin bale isaguna waa garowsaday ilaa man dalama laakiin man dalama qofka gaf sameeya uma badala xusnan ee wanaag bedel qaata bacda suu-in intuu xumaan sameeyey kadib fa inii kafuuru raxiim waan u dhaafayaabaa ilahay ui waanaan u naxariisanaya sideedaba waa sunnada ilaahay waxa weye qofku hadduu dulmi sameeyo wanaagna uu ka dambaysiiyo waxa wanaaggaasi uu tirayaa wixii hore ka dhacay ayuu masaxayaa waadfil yadakaba ilahay uhi gacantaada geli fii jaybika jeebkaaga halkaa hoose kilinkilada hoosteeda geli gacanta midig takhruj baydaaa min hayri suu way soo bixi doontaa iyadoo aada u iftiimaysa oo aan aafa lahayn fii tisci aayaat sagaal aayadood ku darso fii jumlati tisci aayaat aayaddaas labada aayadoode laguu soo sheegay waxay ku jiraan sagaal aayadood macnaheedu waxa weeye labadan ayaa ku dhex jira sagaal sagaalkay ka mid yihiin labadoodu marka waa labadan iyo toddoba aayadood oo kale ilaa fircawna wa qowmihi ulatay fircoon iyo mujrimiintii ka ag dhowaa innahum iyagu kaanuu qowman faasiqiin qolyo alla ka fogaaday weeye waa qolyo aan khayr lahayn kuwaas oo dabeetana waxay fasahaadiyeen iyo ifsaadkoodaba in la joojiyo mudan falamaa jaa-atum aayaatunaa markii ay u yimaadeen mucjizaadka yagii mubsiratan iyada oo wax arkaysa dabcan dadku markay iyada qaataan bay wax arkaan mubsiratan waadixa iyadoo la arkayo oo aan qarsoonayne muuqata mubsiratan mubsara macnaa waa ismi faacilo bimacnaa ismi lmafcuul haddii la yidhi iminka mubsiratan aayaduhu waxbay arkayaan waa kuwa la arkayo waadixa markay sidaa indhaha u saareen faraacinadii ushii iyo gacantii iyo arrimihii qaaluu haadaa sixrun mubiin waxay idhaahdeen kani waa sixir cad bay idhahdeen ma qarsoona sixirkani sixirka noocani waa sixir la yaab badan bay idhahdeen ilaahay baa waxau ihi wajaxaduu biha way diideen bihaa aayaadkii bay diideen wastayqanathaa anfusuhum nafahooduna way garteen naftoodu si fiican bay u garatay dulman gardarre iyo wa culuwan kibir iyo isweynayn awgeed bay u diideen aayaddaasi waxay ka markhaati furtee caddaysay oo ilaahay si caad u sheegay inaanay garanshiyo la-aan ka ahayn iyo macrifo la-aan iyo inay sixirtay dadkunbay ku jihaynayeen laakiin beenay dadka u xambaarinayeen bay ahayd iyagu way garteen in waxan sixirkii aanu ahayna uu yahay xaq ظلما وعلوا بانهد كردراء كبر فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بل هذا لا لقول إذا واحد اكتا دول بإسياش كي دول كبير عربتو دي وحي كدن بيس كسروا ذا لقول سوروري عربتو دي وحي كدن بيس إنو إلهي ودادا كدوي هذا تندد كدحلي ندد كي مستضعفين تهلا دون سنة أي نقدين كواسا كدحلي dhulkii ay haysteen xalayta aynu soo marayn waxalla waxay isku qoofaleen nicmo wiibaa kala wareegay ilahay baa xil wareejinta ha sameeyey labada nebiba iyagana qisadooda uu si guud ilahay u sheegay iyadoo si gaar sulaymaan qisadiisa ilahay u sheegay walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana labadaa nebi waxaanu siinay cilmaa cilmi baanu siinay baa ilahay ui cilmigaasoo runtii dee kala duduwanaa kii garsoorka lahaa kii hogaaminta lahaa kii horumarka lahaa horumaran ilaa hadda la aragba caalamka ayaa ilaahay uu siiyey oo xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inaanu isaga laftiisu gaadhin heerkaa oo markii uu ka hadlayay jinka iyo qabashadiisa ifriid baa xalay igu soo fakado xidhid baan isiri buuri haddana dacwata akhii sulaymaan baan xusuustay buuri walaalkay sulaymaan rabbi barigii siiyey oo awoodsiinta noocana ilaahay ka baryay inay isaga un ku gaar haato dabeetana way iska sii daayay buu shayaatiintii isticmaalkooda maana isticmaalin buu marka taarica qisada ama muuqaalka ay leedahay aada uga muuqanayaana cilmigu aad buu ugu soo noqnoqonaya sida aad arki doonto cilmin baa ilaahay uu siiyey yaa ayuha nnaas waqaala yaa ayuha annaas cullimnaa lafdulcilm ayaa aada ugu soo noqnoqon doona qisadaas aynu ku arki doonno iyadoo taasi runtii ay tusinayso cilmiga iyo mastarkiisu inuu ilaahay yahay iyo cidda ilaahay wax siinayo cilmi uu ku camal falo oo uu raalli uga yahay inuu ilaahay siiyo wa qaalaa waxay idhaahdeen labadaa nebi alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh alladii fadalanaa ilaahay naga dheeraad siiye calaa kahiirin in badan oo min cibaadihi lmu'miniin addoommahiisa mu'miniintaa in badan oo ka mida ilaaha naga dheeraad siiya mahad leh sidaasay tahay oo marka qofka ilaahay u dheeraad siiyo waa inaanu ilaawin waa inuu ku mahadnaqaa shukrigeeda badiya sidaasaana ay ku kordhaysaa nicmadaas labadaa nebi sidaasay idhahdeen ilaahayna waxau li icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilun min cibaadiya ashakuur sida suuradaha dambe aynu ku arki doono marka shukrigaasi inuu camal yahay xamdigaasi inuu camal yahay laga doonaya ayaa aayaddaasina bayaanisay icmaluu aala daawuuda marka ilaha wuri maaha shukri qalbiga iyo qowlka oo qule waa shukri ficilka ah intuba wada socdaa وورث سليمان داوود با الهول وعلمه برواقد الهي سي ايه هرمرك وورث سليمان سليمان وحو دخلي داوود بو دخلي waxaa uu ka dhaxlayna maaha dunyo laakiin waa cilmiga waa waxyiga samaawiga saasaanu nebi maxamed cadeeye calayhi salaatu wasalaam markii ui naxnu macaashara alambiyaa ilaa nuurad maa taraknaahu sadaq haddaanu ambiyada ilaahay nahay wixii aanu ka tagnana lagama dhaxlo ee dunyo ah laakiin waa sadaqa uun sadaq u noqdaa waa kii markii ay dee nebigu dhintay faatima bintu moxamed iyadoo dhaxalkii doonaysa abubakar iyo asxaabta kale ay ku qanciyeen xadiidkaa wax nebi maxamed laga dhaxlayaa inaanu jirinba calayhi salaatu wasalaam wa qaala markaa nebi sulaymaan waxau ihi yaa ayuha annaas dadow cullimnaa waxaana la baray mandiqa atayri shimbiro abka loola hadlo iyo hadalkoodaba وأوتينا من كل شيء وحكسان باهنا هنا وانا لسي إن هذا كاسل هو الفضل المبين وديرات عد وإلهي حكي سكيم وقرصانين بول الفضل وين إلهي حكي سكيم منطقة طيب هاسو شمبره نوعية ذكال الدول أدو أدو هاي ستون إن يترق ليه هنا أي قرار أيان مد والبا لهجد يدو فهمية قرانية cilmigu ilaahay ugu mahadnaqaya wy dabeedna howlgaluu mar sameeyey iyo dhaqaaq iyo dhacdooyinkii ka soo dhex baxay iyo qiyaadada iyo hogaaminta wanaagsan ee uu ku waday xayawaanaadka bani aadam iyo jin iska daayo ayaa ilaahay halkan uu ku tilmaamaya وحشر أبو لهيل وحل الله سأروري لسليمان النبي قال الله جنوده علالك سيب الله سطبي من الجن والإنس والطير انت سيس قتلان جن إيا إنس إيا شمبرة وعالم موضة إيا عالم كقرصان إيا عالم كصعانية إيا كوة الضولية حاصدا هي إلهي وسيم فهم يوزعون ولا يسوتشوتينيا إلا نسلتان قاضي كريم ما يانو midka duulaya iyo midka gabaara gurdaynaya iyo mid isagu sida hilaacaba maraya oo dee jinkiya waxaa saa isdhex socda marka habkii ay isula jaan qaadi lahaayeen weeye fahum yuusacuuna alla isu joojinaya midiba meer isku taagada sida kaa gantaalka u soconaya iyo gorgorka duulaya iyo kan dee gaadiidka fuushan intuba saasay wada socdaa fahum yuusacuuna meeshuu tegayaana dee waa meesha uu doono un ciraaq iyo shaam iyo ayaa kollay uu badnaa حتى إذا أتوا ويسعدا حتى إذا أتوا مركي أي مادين على واد النمل دوحي قرآن شولا لورني آه مركا قرآن شدو أي توكتي أيا قالت نملة مر قرآن شا أيا وحيتري أواتين صوت المامين تأذى مرارك قار كود إن لقوك لصارو جمع مفرد النمل وجمع بيت الماميس نملة ومركري وهي البقر والبقرة وكلا اسم جلس جمع هذا يتلو كرسا من قرآن شابا وحا اي اركتئيضا علالك سليمان اي صوص عبان لبدنا وحا اي تريا ايها النمل غير قرآن شاو ادخلوا مساكنكم قريه نقلا لا يحطمنكم يؤذن بربرين وعكتا اذن مرين سليمان وجنوده سليمان يعلالك سنفرها بلاني وهم لا يشعرون يقو ان اذن قرنين ajaa'ibta meesha ku jirta markeeda hore yaabay tidhi oo way dhawaaqday ayuhaa digniin bay samaysay annamlu cid bay cayintay udkhuluu amarna way bixisay masaakinakum meel bay aftaysay tilmaantay laa yaxtimanakum digniin bay bixisay sulaymaanu wa junuuduh khasat wa camad sulaymaanuna waa arin khaas cid khaasay tilmaantay wa junuuduhuna waa colkii watuu ku jiray wahum laa yashcuruunana way cudur daartay كور انت اصلا فصاحة مياد هايسا كلمة ولبا معنى قاري تلماميس كلمة والبا مركا لغا صوت بلابا يا ايها ولبا لك لقاض انت الى سقالكا قرب اسكو دارتي قربحين باي سمايسي وي ديكتي وي اعذر دارتي او واحد تريدها ان اركي مايا وهم لا يشعرون مركا هلا هلا اقبد الشون بيت ولا تراس تاس هو عجيب مركا اللهجة اي كل هذا شي ساحي بدي ذا iyagoo kala howlgaloo kala firadhsan sida ay u maqashiisay sida ay kolkiiba u qanceen ee ay u qaateen intuba waa isgaadhsiin ilaahay oo ka dhaxaysa ummadda halkaa ku nool wax la yaraysan karana ma aha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay nebi ambiyada ka mid intuu meel degay mid quraanjiinuu qaninay dabeedna wuxuu hi hala uruuriyo meeshan xaabadeedu hala gubo magaaladan quraanjada hala gubo ilahay baa ku canaanta waxau hi أن غرست كنملة واحدة أحرقت أمة تصبح لله تعالى أو كما قال من قلاك قنيني بركاسات وذا قبتال عكت مريسي ومدنا إلهي وتصبح سنيس ما دي يدو وحيش هاتيات عدو حياليش فتبسم ويلك عدي الضاحكا السوى قسل يوكسي حيال ديراضي من قولها هذا الكيد أهوي وحيادنا وعجبك عليه من قلان شاء هالكوكا هالله يعلك هو صوص على وحاسو قوحي قبار قلدا واكا أقبحي مالش الشيء كهضش عد كيدي ما سوق قاري إما كيدا هذا قار إلا خبران نيوح عد كانوا دقي سنابيلا قرآن شضا وهلا دراسية ومركا صادة بدنا شيء مكبرة لقليا يوصنا على كروقا هذا عد كيدا إذا تنكوه مدد دير كأقل وهذا وحا إلا لا هاي وحريك فهمان بيدا حبك ما فهمان حلا وحي كفهمان يعني لكن سبب هذا الكائن تري كل كي بوا فهمه فتبسم ضاحكا من قولها هذا الكريم كقصلا نحرك أوليه أيو قرت إله تاو سخري أيكم هذا قيا أود يا إتال اسم بضيو وقال دبيتنا وحول ربي أوزعني إلهي وإوافتي أن أشكر إنكم هذا قو نعمتك التي أنعمت علي نعمة أذنك يقبر واقع سيد السيس علمك وعلى والدي يلا بدا يدلي نعمدات سيس وان عمل صالحا ترضاه وان اعمل الهي وافت ان سميه صالحا عمل ونايس ترضاه اثرالكت وأدخلني إلهي ويقلي برحمتك نحريست هذا درتين في عبادك الصالحين أدومها ونفسنا إلهي ويقدر أساسه تواضع واقع isagoo awoodiisu halka ay taaganta iyo horumarka ilaahay uu siiyay ayaa dabeetana istaslama lillaah ilaahay buu isu dhiibay oo arrinkiisii oo dhan uu ku teeriyey oo uu tilmaamay haddaanu naxariista ilaahay helin iyo raalli noqoshihiisa inaan waxba u hagaagin waa sidaasuu ahaa markaa ambiyada ilaahay oo dhamseen nebi yuusuf kusoo maraynay mse nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam addoonbaka uu ka qaalisan yuu ka wanaagsan yuu ka tawaaduc badan yahy nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa dadow qofna camalkiisa ku badbaadi maayo ogaada oo adigoo nebi maxamedina camalkaaga kuma badbaadaysid miyaaba yidhahaan asxaabtu haa buuli ilaa an yatahammadaniy allaahu biraxmatin minh naxariistiisa inuu ilaahay dafi siiyo mooyaane watafaqada ayra shimbirihii buu baadhbaadhay oo uu saa u egeegay nebigani oo dee dabcan shimbiruhuna colaalkay ka mid ahaayeen fa qaala markaasuu yidhi maa lii maxaa igu dhaceen lahaa ara lhudhud kii magacaa shimbirkii magacaa la odhan jiray ma arkin waa sidee am kaana min alghaa'ibiin bal kaana min alghaa'ibiin waxaabuu ka mid yahay kuwa maqan go-aankii qaataya sidaasuu yidhi taasna waxay tilmaamaysaa laga faa'idaystay qofka ummad raciyad mas-uul ka ahi inaanu xidhxidhnaanin zay almaxbuus sida madaxda maanta arrinkooda u yahay maxbuus meel ku xidhan un arrinkiisu waa inaan noqon laakiin waa inuu si guud iyo si gaar goboladooda magaalooyinkooda waaweyn dadkiisa uu xukumay ilaahay kala xisaabtamayo waa inuu dhex maraa oo aanu ka dhuuman oo hadduu ka baqayana waxay ku dilayaan uu iska daayo ila intiiba waxyaabaha loo dhuntay ka mid tahay marka siduu cumar bin khadaab ahaa radia allahu canhum radia allahu canhu isaga abubakar sidiiq iyo dee khulafadiiba madiinay dhex marayaano waa habeenkii bay markaa si sira u soconayaano si aanay dee haafil aanu uga noqon waxa jira waaqica qofku markuu meelun joogo dad gaaraa usoo warramaya dadkaasina way u macaaneynayaanuun oo wixii isaga raali gelinaya un bay ku odhanayaan wax ka nixinaya lama doonanayaan dabeetana isaguna meel gaaruu joogaa ummaduna meel gaaray joogtaa kala waaqic bay ku noolyihin idan markaa qaraarada kasoo fulaya uu ka fog yahayba wixii waaqica uu ka fog yahay marka tafaqada saasay tahy racyadiisii buu baarbaaraya dabeetana dadkii iyo jinkii iyo iska daayo shimbirhii buu qaar la-yahay shimbirkaasoo isaguna sida ibnu cabbaas uu tilmaamayo waxa uu qaybta jolojigu qaabilsanaayo macdantiiyo biyaha ayuu qaabilsanaayo soo eegi jiray oo halka biyuhu ay ka dhow yihiin riigga lagu dhufanaya cafaariidda ku dhufanaya la ucadibanahu buri waan ciqaabi doonaa cadaaban shadiidan ciqaab adag aw la adbaxanahu ama waabaan gowrici aw la ya'tiyanii bisulطaanin mubiin ama wuxuu ii keeni doonaa waracad iyo xujo cad suldaanku waa xujo cad oo lagu qanci karo cudurdaar la rumaysan karo ayuu ii keeni doonaa buuli sidaasay tahay oo qofku hadduu askari yahay ama ummadda raciyaddaa ka tirsan yahay oo uu edab darro sameeyo dee xeer ciqaabeed buu leeyahy dabcan dee akhlaaqdiisu leexato qofka waa la toosinayaa siduu nabiguba calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaarkood xeer ciqaabeedkooda wuxuu ka dhigay inuu cunaqabatayn xagga hadalkaa ku sameeyo yihi konton habeen yaan laga hadlin koladi yaan lala hadlin day jihaadkii ka hadheen dee mid walba midda sharcigu cuqubadu sharcigu u ogol yahay wey ee aan xadgudub iyo ijxaaf toona ku ahayn waalcudru cinda alkiraami maqbuul baa laydhaha dadka wanaagsanna cudurdaarka agtooda waa la aqbalaa cudurdaarku markuu macquul yahay qofka kariimkii wuu aqbalaya famakasa wuu sii joogay kayra baciidin muddo aan dheerayn ayuu maqnaa hududkiiyo faqaala waxabuu yidhiba warkiibuu soo qadimay kolkiiba markaasuu caynka yidhi ama fa makasa hayra baciid muddo aan dheerayn buu sulaymaan halkiisii fadhiyayoo faqaala fa jaaa alhudhudu faqaala hududkiibaa daf soo yidhi oo dabeetana yidhi labadaba waa noqon kartaa makasa wuxuu yihi markiiba isbaraxaad buu bilaabay oo axadtu bimaa lam tuxid bihi waxaan koobay waxaanad koobin waji'tuka waxaan kaagala imi min sabain meesha saba laydhaa yaman ku taalla binaba'in yaqiin war sugan war waa og yahay marka horeyse inaan cudurdaar la-aan fakanayn marka labaad cudurdaarku inuu yahay mid sugan in lagama maarmaan ay tay sulaymaan agtiisa wuu ogyahay binaba'in yaqiin waraan sugnayn ninkan madax sulaymaan oo madaxa loolama imanayo waraan sugnayn cidda lagu maaweeliyaa waa cidda ka dhacsan ee iska indhatiraysa xaqaa'iq saasuu marka ula yimi bal waayahay sheeg bay noqota waa laga daayay cadaabkii iyo ciqaabkii la marin lahaa cadaabkaasi talo waabu itaal yaryahay xeer ciqaabeedka la marin lahaa shimbirka yare dee waa la yaqaanaa hududka waa filaya waa guuguulaha dhowr kale itaalkiisuba dee waa intaa culimada qaarkood baa isku hawla habka ciqaabkiisuu noqon lahaa ka u noqonayo maxay naga galay baalashaa laga rifi lahaa sidanaa loo xili lahaa waxba muhiim maha taas oo ciqaab raggaasi isla garanaya inii anigu buu ihi marka wajadtu imra'atan islaam baan helay tamlikuhum madax u ah oo boqor u ah dadka halkaa jooga yaman wa uutiyat waxaa la siiyey min kulli shayin wax kastay u baahantay walahaa carshun cadiim sariir weynna way leedahay wuu sii waday wajadtuhaa waxa aan helay buuhi wa qowmahaa iyo dadkeedaba yasjuduuna lishams inay qoraxda u sujuudayaan min duuni illaah inta alla ka sokaysa ilaah bay ka dhigteen qoraxdoo taasay u sujuudaan bal warbixintiisa ku binaysan tawxiidka wazayana lahum shayaan shaydaankiibaa u qurxiyey acmaalahum camaladoodiibuu u qurxiyey waxaa xun shaydaan baa ka dambeeya fashadahum cani sabiil waxa uu ka hor joogsaday jidkii toosnaaye ilaahay loo marayay iyo jannadiisa fahum laa yahtaduun kuma hanuunayaan marka kolka hadduu shaydaanku lumiyey kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu lilaah ay an yasjuduu lilaah inay ilaahay u sujuudaan kuma hanuunayaan alladii ilaahaasoo yukhriju alkhaba shayga ku qarsoon soo saaray yukhriju wuxuu soo saaraa ilaahay alkhaba shayga ku qarsoon fi samaawaati walard samooyinkiiyo dhulka waxa ku qarsoon buu dabadda soo dhigaa wa yaclamu wuxuu ogaanayaa maa tukfuuna wamaa tuclinuun dad yahow waxaa qarsanaysaan iyo waxaa muujisanaysaan intaba wuu ogyahay ilaahay ilaaha awoodda iyo cilmiga iyo kamaalka ale may caabudin qorax bay caabudeen kuwaanu soo aragnay allahu weeye laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabualcarshi alcadiim carshiga weyn ilaaha iskale weeye habartaasi carshi weyn ay leedahayna ma jire warbixintaasu ka dhagsiiyey ninkaasi nin laga hadho waaya kol hadduu tacliiqaa sameeyey oo war buuxa uu keenay oo ummaddaasi halka ay ku eg tahay iyo wixii laga yeeli lahaa uu ka war keenay waa laga hadhay marka waxaa laga faa'idaystay marka aayadda ugu horeyn inaan la yaraysan karin makhluuqaadka ilaahay sida ilaahayba qur-aanka uu ku sheegayna mid waliba ilaahay sujuuddiisa iyo tasbiixdiisa iyo ammaantiisa u wado oo ilaahay uu yaqaano iyo sida uula xidhiidhayo wuu yaqaana oo adiga arkaya tacliiqa uu bixiyey iyo warbixintiisa iyo inuu la yaabay macnaha fidradiisu waxa ay keentay inuu la yaabo dadkan ilaahay sidan ugu nicmeeyey ugu barwaaqeeyo garaadka u siiyey halkan maanta maraya ee qoraxoo makhluuq ka mida caabudaya eela ilaahay caabudaysaa awooddiisu dhammaystiran fidradiisu iyo abuurkiisa caadigaah waxa uu keenay inuu ku garto dadka hogaamintooda iyo madaxdooda inay ku habboon yihiin raggu oo islaamuhu aanay ku habboonayn marka waxyaabuu la yaabsan yahay waxaa ka mid a sidaa ula yaabay kufrigooda inay habar arrinkooda u dhiibeen markaasaa wuxuu uhi innii wajadtu imra'atan tamlikuhum islaam baa raggaan arka haysata buui tamlikuhum way iska leedahay buui marka fidradu saasay keenaysaa fidradu dee markay inxiraafto waxyaabo badani way iman karaan qaala markaa sulaymaan baa wuxuu ihi ilaan arrin waliba in la hubiyuu mudan yahay sananduru waanu eegi doonaa buui asadaqta inaad run sheegtay am kunta min alkaadibiin iyo kuwa beenta sheegaya aad ka mid tahy bal taasunbuu warku ku cadaan doonaa buuli inaad run sheegayso iyo inaad been sheegayso arrinku go-aan la gaari maayo laakiin waa taxta diraasa tijaabaa la bilaabaya idhab soco buuhi bikitaabi haadaa qoraalkaygan qaad kitaabka waa lagu tilmaamaa risaalada iyo xaashida sida kan weyne qoranba loogu tilmaamo qoraalkaygan qaad buui fa alqihi ilayhim iyaga ku tuur uma tawalla canhum dhankaa uga dhaqaaji fandur waxaad eegtaa maadaa yarjicuun waxay soo celinayaane bal isku odhanayaan sidaasuu dabeetana ula booday waa boos deg dega oo aada u cajiiba oo aan kharash badan iyo waxba qaadanaynin waa la tegay oo iyadiibuu la dul tegay oo wuu ku tuuray adabtii anshixii fiicnaaye loo tilmaamayna wuu sameeyey kolkaasoo uma tawalla canhum waxay tilmaamaysaa haddii waraaq cidii ay kuu dhiibtay iska agtaagto oo ay ku dhagaysato dee edab fiican maaha waxaad leedaha aan akhriya warkaad keentae halkaa fadhiiso oo xaggaa u kac uma tawalla canhum taasay sheegaysa fandur maadaa yarjicuunna waxay tilmaamaysaa bal inuu radulficliga ama jawaabta ay ka bixiyaan warkan marka ay qaataan siday u dareemaan iyo waxay iska yidhaahdaan inuu wax ka soo ogaado dabcan oo meel durugsan buu dee anteenadiisu way dheer tahay ayuu ka maqlaya way akhriday kitaabkii dabeetana si ay dee u akhriday iyo luqaday garanaysay buu ugu qoray la waa ninkaa shimbiraha afgaranayay qaalat markaa waxay tidhi yaa ayuhal mala-u war dadkan madaxdee meesha ka agdhowow inii ulqiya ilaya waxaa laygu soo tuuray kitaabun kariim qoraal wanaagsan qoraal fiican waxa uu ku fiican yahay cidduu ka socday aragtay nuxurku xambaarsan yahayna way dareenaysaa qof mas-uuladaba ahaydoo dee dad badan wax dhex mari jireen wixii ay ku arki jirtay dadka ducafada ah ee ka iman jiray kuma haysa maanta laakinahu waxiid fii nawci qoraalkani sidiisu gaar u yahay haddii ay akridayna way ka hadliso waxay tihi inahu qoraalkani min sulaymaana buu ka yimi wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaa lagu bilaabay aayaddaasi waxaa bisinku uu ka mid yahay aayaddaasi ku tirsan yahay oo la isla waafaqsan yahay waa aaya min suurati naml anlaa tacluu calaya ha igu kibrina wa'tuunii muslimiin ii yimaadba idinkoo alla u hogaansan arrinkuba intaasu ku urusan yihi wuxuu ku bilaabay bitasmiya wa bilbasmala magacii cidduu ka socda inuu sheegay oo weliba qoraalka saxeixiisu waa horeeya waa habka idaaradda iyo la xidhiidha bantuationki iyo habkii loo qori lahaa risaaladda qaybta faqradda baarigaraafka hore ku jira oo inaga waxa la yidhaha xagga dambe a risaalada laga qorayaabala magacee inahu min sulaymaan saasumaa nebi maxamed yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam min muxamedi rasuulillahi ilahi laql cadiimi ruum waxaa sida xagga hore kaga qoran cidday ka socota haddii uu sheegay bisinka ilaahayna uu ku bilaabmay wuxuu u dhiibay marka wuxuu u diidan yahy wuxuu ka doonaya warkuba intaasu ku dhan yahi waxaa loo diidan yahy anlaa taclu calaya waa kibir qof diin wada oo dad islaaxinaya oo adduunyada badbaadinaya in lagu kibroo laga hor yimaado waa mamnuuc waana waxa jihaadka loo jideeyeyba in mujrimiintu ay waddada ka baydhaan oo dadkii diinta iyo dacwaddu ay gaari lahayd walow iyaga ummadday raciyadda u aba ha ahaatee dadka inaanay u diidin weeye diinta markuu ka doonayaana waxa wey waatuunii muslimiin aan sinaanna weeye inaa igu kibirtaan ma doonayo in aan idinku kibrana ma doonayo wa'tuunii muslimiina waxay sheegaysaa aan sinaano ilaahay aan u sinaano sidaasaanay fahamtay qaalat rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin qisada akhirkeeda markii nuxurkee u dhaadhacday fahamtay aslamtu lisulaymaana may odhan laakiin aslamtu maca sulaymaana lilah anigii sulaymaan waa simanahay weeye aakhirkii taasay go-aankii ku qaadatay saasuu faray marka jihaadku uu jiree awoodda islaamku ay socotona macnaheedu ma aha in wadamo la gumaysanayo cid laga xoog badanayo cid lagu kibrayo laakiin cadaaladda la xaqiijinaya iyo musaawaadka dadka gulcurkana waa la suulinaya ilaahay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisu inay selaanna waa la doonaya waa lagu kala dhex jiraaye sidaasuu markaa qoraalkiisii noqday qaalat markaa waxay tidhi yaa ayuhal mala-w dadkiinan madaxda ah ow aftuunii fii amri arrinkayga iga jawaaba maa kuntu qaaicatan amran tala goosan maayo xataa tashhaduun jeeroo goobjoog u noqotaan bay ti maanta way isdhiibteen moogti leanna waxay aragtay xaaladdu in adagtay laysku soo kordhay dadkii hore madaxda ahaa ay xidhiiri jireen arrinku aanu taagnayn kuwo halkan iska fadhfadhiyay bay markaa tala gelisay maanta sidii fircoon bay leedahay bal ka taliya waa kane maanta waxba idinka marayeen ila waa laysugu yimideen arrin idinka tala goosan maayo bay ti qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu uluu quwatin dad awood badan baannay wa uluu ba'sin shadiidin balaayo daran dad u saaxiibana waanu nahay waalmru ilayki taladuna waa xaggaaga fandurii maadaa ta'muriin fandurii bal hadda ka fiirso oo eeg maadaa ta'muriina waxaadna fari lahayd raggii waaweynaa taasi la shir yimaadeen insaanka marka had iyo jeer lagu tarbiyeeyo in uu noqdo qof aan xorriyad u lahayn ra'yigiisa inuu dhiibto kolka lagu tarbiyeeyo wuxuu noqonayaa qof tiran uun sida xoolahoo kale liannahu islaamku dadka wuxuu siiyey xorriyaad حرية الحياة وحرية التصرف وحرية الملك حرية كيسا كتيرة حرية إبداء الرأي إنه قفك الرأي جيسا ديبته ووحو أصلح وأركيين وناكسيه وسو قدمه وحو أصوى وأركيه يا وحليته ومدخل ربيه إن أنو إمع كل قنن وأنو أقبل سيد النبي كدقي عليه الصلاة والسلام هبل دل هلكا بربري وحا قرابي ما يبول لي ولقاتنا وحكب لي سيارة كيس الله طاعة لمخلوق في معصية الخالق haddii ilaahay la caasiyayo makhluuq waxba laga aqbali maayo waalid ha ahaado saaxiib ha ahaado madax ha ahaado waxba laga aqbali maayo saa darteed baa qur-aanku tarbiyadaa uu siiyey dadka muslimiinta nebi maxamedna hormuud ugu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo layidhi washaawirhum fi lamri la tasho fa idaa casamta fatawakal cala allah adiguna jeerinka iyo go-aanka uu yeelo ugu dhufa dubaho dabeetana ha laga dhaqaaqo marka nimankii lamay baranba weligood halkanay fadhiyeenoo waa la diri jiray islaamtaasaa ku obarshaynaysa dabeetana arrinkooda wuxuu ku soo ururay annagu rag xoog badan baanu milatarina waanu nahaye meelow nagu jeheen walamru ilayki fandurii maadaa ta'muriin saasaa warkoodii noqday qaalat markaa waxay tidhi ina almuluuka dadka madaxda ah idaa dakhaluu qaryatan magaalo markay soo galaan afsaduuhaa way cararogaan bay tidhi way dabarogaan way aafeeyaan wajacaluu waxay ka dhigaan acizata ahlihaa ehelkeeda dadka casiisiinta ee wanaagsan ee sharafta lana adilatan dad dulaysan oo liitay ka dhigaan oo way jaanjaamiyaan wakadalika yafcaluun sidaasay sameeyaana dee idiin sheegay waayo aragnimo waxaan ku hayaabay ti haddii colaalku ay meel soo galaan iyo boqoradu meeshaa cagtay mariyaan dadkii sharafta lahaa way kharibaan dad liita ayay ka dhigaan wakadalika yafcaluun saasaanu saasaanu soo arag marka haddii uu soo gala sooma waxbay naga baxsan maayaan wax waliba way kharibmi doonaan dal iyo dadba laakiin waa aragnimadeeda noocanaha ay ka waramaysaa waa dadkii nooceeda ahaa siday wax u geli jireen waa awoodda aan istiqaamo iyo iimaan hogaaminayn awoodda haddii iimaan iyo istiqaama toosnaani ay hogaaminaysa iyo diin waxba ma burburisa laakiin waxbay binaysaa waxbay binaysaa dadkana way badbaadisaa oo dadka ay u xuurtaysan yihiin addoonsanayay ka badbaadisaa laakiin awoodda aan iimaan iyo istiqaamo lahayn iyadu dadkay ku taagsataa waxay tahayna way muujisaa sidaasoo muuqaalkaa ay sheegtay baanay leedahay adigaa dee arkaya maanta dalal dhan la yska raabsanayo shidaalkoodii la cabayo macdantoodii khayraadkoodii la cunayo dee cid kaleoo ka xoog badan oo la hadli lahaydna aanay jirin yana iska celin kari waayeen waa taa keentay xataa hubka laftiisii inuu noqday hub dee muddo dheer ay ka waramayaan konton kumayaal sano oo dambe dadka soo baxayeen cudurada ay qaadayeen qaar sii soconaya noqonayaan hubkii lagu tijaabinay marka waa afsaduuha saa ay tilmaantay wajacaluu acizata ahliha adilla dabeedna waxay isku dayday bal sidii loola dhaqmi jiray kuwii ay taqaanay madaxda ahaa inay wax ka bilowdo wa innii mursilatun ilayhim waxaan u dirayaabay tidhi sulaymaan iyo colaalkiisa bihadiyatin xooga hadyada fa naadiratun waxaan eegi doonaa bima yarjicu lmursaluun kuwa aan u diraa waxay la soo noqdaan xoogaa adduunaan u dirayaa waxay la soo noqdaan baan eegi miyay soo diidi mise way aqbali hadday aqbalaan waa la yaqaanaa hadday soo diidaan waa macno kale taasaanayto dadkan madaxda ahi saynu xalay soo tilmaamayna waa dad iska liito oo cuquushoodu markaana qiyaadooda hagaagsanayn waxaa laga yaabaa isagoo hadaf dhan u socdo wax yaroo lagu maamuusay inay kala wareejiyaan ama wax yaroo loo yeeli lahaa inuu ka cadhoodo falamaa jaaa sulaymaana markii uu sulaymaan soo gaaray kii waraaqda la socday hadiyadda qaala wuxuu uhi sulaymaan atumiduunani ma waxaa igu xoojinaysaan oo igu soo kordhiseen bimaalin xoolo hadiyaddu noocay doonaysa haatee ama dahab ha ahaatee ama macno kale ha ahaate ma xoolaa ii keenteen famaa aataaniya allahu wuxuu ilaahay siiye khayrun wuu ka wanaagsanyay mimaa aataakum wuxuu idin siiye ee wuxuu ilaahay siiye waad aragtay adiga arkaya waa horumar aan cidiga helin talaa ka khayr badan bu nin baahanba may bal antum idinku bihadiyatikum tafraxuun hadiyadiinaa la dhacsanti hadiyadda laaluush layga dhigayo laygu muslaxayo ee lagu hor joogsanayo in aan dad iyo dal islaaxiyaan hagaajiyo taasi maya irjic ilayhim hadiyadda ula noqo buuo qaad falana'tiyanahum bijunuud waxaan u keeni doonaa colaal laa qibala lahum bihaa aanay hor joogsan karin laa qibala lahum aanay awood iyagu ulahayn iyo horjoogs qaabilid uma leh bihaa bihada bihaaulaai aljunuud colaalkaa inay soo waajahaan gabadhaa iyo dadkeedu awood uma leh walaa nukhrijanahu minha waanu ka saari doonaa adilatan iyagoo dulaysan wahum saakiruun iyaga oo xaqiran marka tan macnaheedu waxa weeye goortay inay dulaysmaan oo muuqaalkana yeesho oo markay diidaan cisiga waxay ku helaan islaamnimo qaala markaa wuxuu yihi dee sidii uu ku noqday marka sidii ayaa hadiyadii lagula noqday dabeetana waxay fahamtay dadkan inaanay ahayn dad madaxnimo iyo kibriyaa iyo maal u socda laakiin inayen dad mabaadi u socda oo waxna xaqiijinaya wa atuunii muslimiin inay taasi arrinku ugu egyahay ayay dareento islaamnimo ay doonayaan oo aanay dunyo doonaynin saas wey qaala markaa wuxuu ihi nebi sulaymaan yaa ayuhal mala-u dadkiinan madaxda ah oo ayukum yaatiinii bicarshihaa sariirteedii yaa keenaya qabla an yaatuunii muslimiin intaanay imanin iyagoo hoggaansamaya warbixin buu ka helay dabcan inay soo islaamayaan dee kolkii lagula noqday warkii way isdhiigtay way soo islaamtay way soo dhaqaajisay dhexda intay soo socota ay ula hadlay colaalkiisi jiniya insiba lahaa war sariirteedii yaa keenaya buul way soo socdaana way islaamayaan intaanay imaninba qaala wuxuu ihi cifriitu mid xoog badan oo min aljinni ka mid ah ana aatiika bihi anaa kuu keeni doona sariirta ah qabla an taquuma min maqaamik intaanaad ka kicin goobtan aad fadhido ead ku shaqaynaysa xafiiska wa inii calayhi kaa keenidii sariirtaa keenideeda la qawiyun awood baan u leeyahy amiinun mid lagu aaminayaan ahay oo aan waxba ka dhicinayn waa lay aaminay awoodna waan u leeyahy sidiisaan ku keeni karaa waktigaadii qabanaysaana waa gelinka hore intaad halkan fadhido waa saacada un dabcan gelinka intaa halkaa ku shaqaynayo isagu saasuu soo qadimay midka laga faa'iideeye ka muuqanayaaba ah in tartan xagga khayrka ah iyo horumarkiiyo waxqabadka raaciyadiisa uu geliyo qofka mas-uulka ah iyo madaxda ahi dadka wuxuu u tanaafusinaya oo uu tartan u gelinaya dhinaca khayrka siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu yaboohaya asxaabta u lahaa man qatala qatiilan falahu salabu war colkii waa la weerarayaa ninka cadowgaa dhiciye hebel dile hebel dile dadka sharkooda laga fadhiyi waayo khaarajiyaa wixii furkiisana wuu leeyahy uu ka helo waydinkaa hala dhaqaajiyo mar kale wuxuu leeyahay man ya'tiinii bikhabari lqowm colaalkii halkaasay joogaane waryaa sahangelayo war sugan ka keenaya wixii markaa waxqabad ee horumar ee ummadda waxu tarayu tartan u gelinaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyo cilmigii tartankan u geliyay marka iyadoo ay kasoo dhex bixi doonto nicmada uu ilaahay siiyey iyo raciyada wanaagsan ee awoodda badan ee uu ka madax yahay qaala wuxuu ihi aladii cindahu kii agtiisa u ahaaday cilmun min alkitaab kitaabka ilaahay kii cilmi ka haystay ayaa wuxuu ihi ana aatiika bihi anaaba carshigaa kuu keeni doono qabla an yartada inaanu intaanu kusoo noqon ilayka xaggaaga darfuka ishaadu ishun kor ujeediyo intaanad cirka saa ugu yar qaado intaanad soo libiqsanin ee aanad hoos u soo celin baan bahalka soo dhigi doonaa buuli warkiisuba waa inta lama gaadhin dayuuradii dayax gacmeedii wax heerkaa gaari kara oo ilbaa la kala qaaday dabeetana inta la isku soo celinaya wax ku keeni karayaa ma jiro laakiin kanistaa ilaahayba uu tilmaamay cindahu cilmun min alkitaab kumaa la odhan jiray iyo cilmigaasi muxuu yahay iyo kitaabkaasi waa kee nasku wuu ijmaaliyey meesha awood ilaahay unbaa maraysa awood ilaahay uu addoonka siiyo unbaa maraysa waa inuu ku dhawaaqo uun wax ilaahay uu baray dabeetana wuxuu ilaahay ka doonay uu u sakhira uun biasraci waqtin mumkin waqtiga ugu degdeg badan ee ugu horeeya oo ka aynu arkayna ah ismullaahi waxaa la odhan jiray asif binu barkhayaa iyo ismullaahi lacdam ku akriya iyo ismullaahi lacdamku yaada aljalaali waalikraam iyo kuwayaalahaasuu ahaa iyo mid kasta oo la sheegayba nasku ma cayimin laakiin midka mujmalka ah uu sheegay laga faa'iidaysanayaa waa kaa wey awoodda ilaahayna marayso oo addoomaha ilaahay ee awliyada ah karaamaadka uu siiyey unbay tani ka mid tahay waa awliyada ilaahay karaamaadka ay leeyihiinna weeye tani karaamadaasina waa shay khaariqulcaada ah oo lala yaabo falamaa ra'aahu markii uu arkay carshigii ama sariirtii mustaqiran cindahu isagoo agtiisa yaalla qaala wuxuu ihi haadaa min fadli rabbi kani waa dheeraadkii ilaahay ilaahayga dheeraadkiisii weeye aniga iyo raciyadaydaba uu siiyey liyabluwanii si uu i imtixaana ilaahay a ashkuru ama akfur miyaan mahadnaqi mise waan gaaloobi oo nicmada waan dafiri miyaan shukrii mise waan dafiri si labadaa ka aan noqonayo uu ii tijaabiyo ii kala hubiyo waman shakaraka mahadnaqaa fa inamaa yashkuru linafsi naftiisuu mahadnaqaya ilaahay waxba uma tarin waman kafaraka dafira nicmada ilaahay fa ina rabbii ilaahaygu haniyun kariim waa mid kaaftoon oo wanaag badan kariim deeq badan wey dadkana wuu ka maarmay waana ugu deeqa sidaasuu nabigaasi yidhi halkaa waxaad aragtay kuma faanaya nimankan iyo awoodooda colaalkan ammaan uma sugayo xaggooda laakiin ilaahay buu ammaanta siiyey nicmada siiyey fadliga siiyey saasay ugu sii kordhaysa nicmaduna saasay ku badata karaamada iyo khayrka ilaahay owliyadiisa siinayaana saasay ku kordhaan sariirtiiba halkan taalla maxay ka samaysan tahay intay la eg tahay dee waad iska dareemi karaysaa in wax sahlan inaanayn qaala markaa wuxuu ihi nakiruu lahaa waxa aa u bedeshaan carshahaa sariirteedan bal wax ka bedela tankiir macnaha waxa laga bedelo taqdiim iyo taakhiir ha lagu sameeyo ha la ysku guro si kala gaargaara nandura aynu eegna atahtadii inay garato inay sariirteedii am takuunu inay ka mid noqoto min aladiina laa yahtaduun iyo kuwa aan garanin bal inay garatiyo inaanay garanan tijaabine sariirta hala yar kala qadiima wuul way timi iyadoo guuraysa falamaa jaa-ad kolkii ay timi qiila waxaa layidhi ahaakadaa carshuki sariirtaadima sidanay ahayd qaalat waxay tihi kaanahu huwa waaba isagii oo kale waaba isagii oo isagii ah habka iyagu usoo dhigeen may ahayn hab talqiin ah ahaadaa carshukii lama odhanine ahaakadaa baa layihi ma sidanay sariirtaadi ahayd macnaha waxa iska suuragal ah inaanay iyadii ahayn iyo inay tahayba iyaduna jawaab muqaabila oo muujinaysa badaahadda iyo fadarada ama caqli weynaanta ay leedahay muujinaysay ku jawaabto waxay tidhi waaba isagii oo isagii ah ayay tii dabcan isagii wuu yahay isagiina dee waxba kasi ah jawaabteedii saasay noqotay waa la fahmay markaa inay tahay qof baraarugsan oo soo jeeda munaawaraadna way tahay iyo isagoo tusinaya awoodda ilaahay uu sakhiray maashii halkay kaga timi iyo maanta halkay marayso iyo masaafada udhaxaysa talow sidee la yihi ilaahaybaa marka ka warramay sulaymaan iyo maqaaladiisiiyo waxaui wa uutiina alcilma buuri sulaymaan cilmi baana la siiyey min qablihaa iyada horteed wa kunnaa muslimiin horteedna allaan u hogaansanay hadday iyadu cilmi lahayd cilmiga ilaahay una siiyaa kasii horeeyay haddii iyadu maanta ay timee cilmiga iyaga ogaatay min qablihaabaa ilaahay intaanay noo imanin baanu cilmi helnay allana aanu hogaansanay waa ku ammaananay inaanu islaamka uga horeynay una degdegnay washadahaa wuxuu ka hor joogsaday sulaymaan maa kaanat tacbudu min duuni illaah inta alla ka sokaysa wixii ilaahay ka sokeeya wixii ay caabudayeen sanamyaashii iyo qoraxdii gurigeedaasi saddex boqol iyo lixdan daaqadood buu ahaa laydhaa waxaa lagu beegay daaqad walba meesha ay ka soo baxayso qoraxdu maalintaa saddex boqol iyo lixdanka maalmood wareega ay samaynayso si hadday soo socoto iyo halkay iska soo socoto iyo halkay kasii dhacaysaba mar walba way ku hagaagsantahay daqiiqad walba qoraxda wareegeeda ile marna xaggaasi kasoo baxaysa qoraxdu marna xaggaa inta ka dhaxaysay socotaa ilan bahashiibaa la daba caraabaya sidii baaniyaalka oo ay eeganayaane inahaa kaanat min qowmin kaafiriin qolyo gaalaabay ka tirsanayd marka awooddii iyo hogaamintii sulaymaan sidaasay xaqa ugu adeegtay sidaasay u jahaysay ummado dhanoo maca hogaamintoodii ah qiila dabeetana waxaa la yidhi munaawaraadkii iyo dhoolatuskiibuu wadaa uu wax ku tusaalaynaye udkhuli sharxa baalay bal fooqan gal falamaa ra-atu kolkii ay aragtay fooqii xasibatu waxay u malaysay lujatan xoogaa iliilada iliilad biyo marayaan bay u malaysay wa kashafat can saaqayha kashafat thawba can saaqayha maradiibay kor uga yara fayday adimadeeda ayay kor uga yaro qaaday oo dee sarxigan waxa ka shaqeeyay raggaad garanayso ee ilahay uhi yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila wajifaanin kaljawaab wa quduuri raasiyaat qalabkaa faraha badan bay u sameeyeen oo fooqani waxaa la isugu daray sidan aayaddu ay tilmaamayso marmar dhalaalaya iyo quraarado iyo biyihii dhex marayay sida iminkaba manaadir aljamaaliya kalluunka iyo biyaha iyo waxa iyadoo meeshii la dul marayo saasuu ugu sameeyey marka qaybtan ay dul marayso quraaradana waa ku dul samaysan yihiin iyo marmar cad biyihiina way hoos marayaan laakiin waxay mooday inay biyaha cagaha la galayso way ka faydatay falamaa ra-atu kolkii ay u malays aragtay xasibatu lujatan wakashafat can saaqayha macnahaasu tilmaamay qaala markaa wuxuu yihi inahu kani sarxun waa fooq mumaradun mumaradun lagu habeeyey min qawaariira quraaradaa lagu habeeyey marka dee caga aada la gelaysaa ma jira iska dulmaroo sii daysa wey qaalat markaa waxay tidhi way yaabtoo rabbi innii dalamtu nafsii ilaahay u naftaydii horaan ugu xadgudbay waktigii aan gaalnimada ku soconayay een moodaya waxaan awood ahayn inuu awood yahay wa aslamtu maca sulaymaan sulaymaan wehelkiisana waxaan u hoggaansamay lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiintoo dhan rabbiga oo ayaan u hoggaansamay oo aanu islaamay sulaymaanna waan la socdaa ummadiisaan ku tirsanahay iyo raciyadiisa laga bilaabo maanta aniyo sulaymaanna ilaahay waa u simanoo waa isbaal soconaa maanta marka waxay ka xumaatay gefkii horey gashay waxay ku dhaadatay maanta islaamnimadeedii isna waa intuu doonayay sidaasay dabeetana ku nabad gashay ummadiina ku nabadgelisay wallahu aclam